soomaaliyey maqal soomaaliyey maqal mudanayaal iyo marwooyin soomaaliyey meel kastoo aad joogtaan maxaad iga filataan markaad codkayga maqashaan waa albam cusub oo la magac baxay masmariid ee sannadka labada kun iyo siddeedda kana soo maaxday maskaxdii abwaan maxamed faarac cumar abwaanku muxuu idin leeyahay
dab waa laga durkaa dambasna waa ka daran yahay dab waa laga durkaa dambasna waa ka daran yahay deel maclinaa dhigab kutaabtana waa daliilisaa degkan degkan lama deel oo istibtaala waaye diinta a lagu soo caddeeyey habartii damiin dhashi ii dooriyahay heli mayso daanka arbaca duboogeeda ii doco maahine iyadaa fadhi ku daaleeyeyso aniga wax badantey maahine dareen u yeesha warka aan idin daluulihaayo deylqaaf ma lehe waa deeqdaa inkay weyn igu soo daadiyey dadoo war iga maqal dabeelay wax iga geey da'yaray ku daahdaaha daansigana ku ciyaara duqoobay idinkana ku daangeysa iifoo maaxow ilmahaa ku daahdaahaan duqowdana damac minaaska galo ay ka dabagadoomaan dab waa laga durkaa dambasna waa ka daran yahay dadow iska dareemanaada
haddii abwaankii sidaa yidhi anna waxa aan leeyahay muyuusiga macaan iyo mashxaradda aad maqlaysaan waxay maamuus u tahay albamka cusub ee la magac baxay masmari mas haddii isku soo maago madaxaa masaar looga dhuftaa mugdi habeen madowna misbaaxaa lagu soo maraa moolmaanyana muudmaan ah looga soo baxaa midhaha aad u miisaaman ee miyuusiga lagu macneeyey welibana maankaaga maqsuudi doonaahi waxaad mid mid uga heli doontaa albamka cusub ee la magac baxay masmariid ee sannadka labada kun iyo siddeedda heesaha la yaabka leh ee albamka masmariid waxaa ku luuqaynaya laba fannaan oo kale ah fannaankan horay u idhi suldaankii sawdka ee weliba sawdkiisii aad u sii sarreeya ee saalim saciid saalim iyo fannaanadda faadumo sheekh hilowle faadumina waxaa heesaha ku jira albamkan cusub ee masmariid ka mid ah heesta albamka magaca xambaarsan ee masmariid ma guulayste qurayshta xees maanyo jinkaaga sacabka iyo weliba heeso kale oo la yaab leh albamkan cusub ee labada kun iyo siddeedee masmariid ee abwaan maxamed faarac cumar waxaa muyuusiga la yaabka leh farihiisa ku tumay si hagar la'aan ah macallinka looga dambeeyo tumista miyuusiga waa macallin cumar maxamed saciid ciiltire cumraani iyadoo welibana guuxa gurbaanka aad maqlaysaan uu farihiisa si hagar la'aana ugu garaacay fannaankii qaranka ee hobollada waaberi waa kuma cali maxamed cali cali ganey iyadoo albamkan masmariid iyo kuwo kaloo horeba uu si la yaable isugu soo dubariday axmed xamdi waxaana laydinkugu diyaariyey istuudiyaha la yaabka leh ee istuudiyo la yaab ee ku yaalla london u k goobaha aad ka heli kartaan albamkan masmariid waxaa ka mid ah blue star entertainment oo ku yaalla ranford road manor park ee london iyo goobaha kale ee laga helo myuusiga haddaba aniga iyo adinkuba aan ku wada raaxaysanno oo aan macaansanno albamkii laga daba dhacay ee masmari